wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya hay-adda qatar jaarati ayaa kala saxiixday heshiis deeq waxbarasho sare ee darajada b h d lagu siinayo boqol arday ujeedka heshiiska ayaa ahaa mid sare loogu qaadi doono waxbarashada ardayda ka baxday jaamacadaha dalka waxaana goobjoog ka ahaa heshiiska wasiiro iyo madax ka socota dowladda qatar cabdifitaax aadan macalin madaxa hay-adda qatar jaarati ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey qaabka loo qaadanaya ardaydan dabcan afartanka sidoo hadda wasiirka uu sheegay waxaa jiro guddi afar geesood ah oo shan qofood ka kooban oo ka socda xafiiska qadar jaaradka soomaaliya wasaaradda waxbarashada oo madaxtooyada qaranka iyo jaamacadda nabadda ee qaramada midoobey guddigaas runtii waxay isla jaangoyn doonaan habraaca lagu soo dooran doono afartankaas arday dabcan mar horeba waxaa hadda bilaabatay in laga shaqeeyo in la dejiyo habraaci oo qoraal ah habraacaas markii laisku wada waafaqo asaga ayaa wuxuu u noqon doonaa beyska sida haddaaba wasiirka aad ka maqlayseenna xulashadu waa xulasho furan oo runtii loo tartami doono lana qaadan doono inta ugu tayada badan ee fursadaas heli karaysa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa u mahad celiyay hay-adda qatar jaarati iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii loo gaari lahay heshiiskan heshiisku waxa uu ku saabsan yahay inay ka jawaabayaan baaqii uu jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud bishii disembar ee sanadkii hore laba kun iyo labaatan iyo labo oo ahayd in boqol arday oo soomaali ala siiyo scholarship shahaadada ugu sarreysa ee la yidhahdo doctorate-ka ama b h d-ga waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa halkan qatar charity iyo dowladda qatar oo ka soo jawaabtay in afartankii ugu horreeyey ee boqolkaas arday iyagu ay kharashkooda bixiyaan sidoo kaleeto jaamacadda qaramada midoobey ee nabadda oo iyaguna fududeyn badan u sameeyey sidii barnaamijkaas uu ku hirgeli lahaa barnaamijka si uu ku hirgalo waxaa loo sameeyey guddi ka kooban wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya hay-adda qatar charity iyo jaamacadda qaramada midoobey